العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ثم dabeetana yأتي waa imanayaa carafata carafo ayuu imanayaa subxa yowmi carafa maalinta carafo subaxeeda yowmu carafana wa yowmu taasic min di lxija waa maalinta sagaalaad ee ka mida bisha dilxija ثuma yaأti wuu imanayaa carafata carafa ayuu imanayaa subxa yowmi carafa maalinta carafa subaxeeda maalinta carafana waa bisha dilxija maalinteeda sagaalaad waana laysku waafaqsan yihi mulabiyan isagoo talbiyadaysanaya mukabiran takbiiranayana marka carafa ama alwuquufu bcarafa waa ruknu min arkaan اlxaj waa rukn ka mida arkaanta xajka ilaahay baana subxaana wa tacaala ku ishaaray fi lqur'aan اlkariim ثuma afiiduu min xayثu afaada الnaas xayثu afaada الnaas waxaa looga jeedaa carafa waayo qurayshi waxa ay ka noqon jireen musdelifa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aayaddaasi ku amray kama fi saxiixi اlbukhaari min xadiidi caaisha inay sida dadka carafa ay tagaan oo carafa ay ka soo noqdaan rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi alxaju carafa bal wuxuu amray nin dhawaaqo oo yidhaahda alxaju carafa xajku waa carafa manaa arukn اlacdam min arkaani اlxaj waa alwuquufu bcarafa man jaءa qabla صalaaةi الصubxi min leylati jamci faqad tama xajuhu qofka salaada subax ka hor habeenka musdelifo la joogo qofka carafo yimaada xajkiis waa dhammaystirmay culimaduna way isku waafaqsan yihiin alwuquufu bcarafa inuu yahay ruknu min arkaan اlxaj rukn ka mida arkaanta xajka alwuquufu bicarafana waxaa looga jeedaa wujuud اlxaaji fii xuduudi carafa qofka muxrimka xaj ixraamani inuu xuduudda carafa uu ku dhex jiro sawaaء kaana qaa'ima aw qaacida aw mudajican ama ha taagnaado ama ha fadhiyo ama ha jiifo waxaana banaan an yaqifa raakiba in uu istaago yacnaa carafa isagoo raakiba gaadiidkiisa saaran waana siduu sameeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fajacala baطna naaqatihi اlqaswaa ilى الsakharaat dhagaxanta casayaasha ah ee buuraha carafa buur ka mida hoosteeda ku yaala ayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam hashiisii uu dul joojiyey hasha ayaanu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu dul fadhiyey maalinta carafo oo dhan waxaa haddaba isweydiin lamataa yabda wuquufu carafa ama alwuquufu bicarafa goorma ayuu bilaabmayaa wuquufka carafa wakhtigeebuu ka bilaabmaa jamaahiir اlculamaa waxay dhaha agharu ahli اlcilmi alwuquufu bicarafa wuxuu bilaabmayaa bacda الzawaal qoraxdu marka ay suusho wakhtiga duhurku uu soo galo kadib waxaanay markaa xujaysteen xadiidka jaabir bni cabdilaahi radia allahu canh oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam meesha la dhaha namira oo carafo la jaara laakiin carafo aan ka mid ahayn halkaasi ayaa looga dhisay taandho fanazala biha halka ayuu ku degay xataa idaa zaagat ishamsu amara bilqaswaa qoraxdu markay suushay macnaa samada bartankeeda xaggee u dhacdo ay uga iilatay ayaa waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray in hashiisii la raro la heeriyeeyo faruxilat lahu faataa baطna alwaadi fakhaطba الnaasa ثuma adana ثuma aqaama fasala الظuhra ثuma aqaama fasala اlcasra walam yusali baynahuma shayئa ثuma rakiba rasuulu الlah xataa ata اlmowqif marka bacda الzawaal markuu salaadii duhur tukaday iyo casr oo uu jamciyey jamca taqdiim maqsuuratayn iyaga uu gaabiyey ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xuduudda carafo uu galay marka wuquufku waktigaasi ayuu ka bilaabmaya imaamu axmed isagu wuxu uhi wuquufku wuxuu bilaabmayaaba bacda fajri yowmi carafa maalintaas sagaalaad mar hadduu waageedu beriyo wuquufkii wakhtigiisi waa bilaabmay buu yihi waxaanu markaa xujaystay xadiidka curwa ibnu mudaris ee asxaabu sunan ilarbaca ay wariyeen xadiidkaas waxaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam yihi man shahida macanaa hadihi الsalaa man shahida macanaa hadihi الsalaa man shahida hadihi الsalaa wawaqafa macanaa xataa nadfac waqad waqafa bcarafata qabla dalika leyla aw nahaara faqad tama xajuhu waqadaa tafathahu qofka salaada nala tukaday buui rasuulku waa salaadii subaxee uu ku tukaday musdelifo markii carafo uu ka soo noqday maalinta tobnaad salaaddii subax musdelifo uu ku tukaday weeye oo halkan nala istaagay macnaa musdelifo weeyaan mashcarulxaraamka waqad kaana waqafa bicarafa qabla dalika bileyli aw nahaar aw leylan aw nahaara oo carafana istaagay manaa maalin amaba se habeen marka imaamu axmed wuxuu leeyahay maalinta sagaalaad oo dhami waa waqtu lilwuquuf wa kadalika habeenka tobnaad laakiin sida saxiixi waa sida ay yidhaahdeen jamaahiirtu oo xadiidkaasi waa qowl oo habeenka iyo maalinta goorta wuquufku maalinta uu ka bilaabmayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku bayaamiyey bilficil oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuquufka bilaabay bacda zawaal buu bilaabay ta labaad xadiidkaasi waxa uu ka waramayaa sa insha allah aynu sheegi doono masalo kaloo loo daliishaday markaaynu ka hadlayno wuquufka mujzigaa ayuu ka waramayaa alwuquuf almujzi wuquufka qofka ka gudaaya laakiin wuquufka waajibkaa ee qofka laga wada rabo ka warrami maayo xadiidkaasi calaa kulli xaal sidaa jamaahiirtu ay yidhaahdeen baa saxiixa oo alwuquuf bicarafa inuu bilaabmayo bacda zawaal goorma ayaa markaa uu dhammaanaya alwuquufu bicarafa wuquufka markaa waajibka ahi waa inuu qofku habeenkii iyo maalintii wax ka mida uu joogo carafa laabudda an yajmaca bayna alleyli waannahaar yanaa fii carafa bacda zawaal marka carafo uu galo marka duhur uu tukado kadib iyo casar waktigii duhurka uu soo galo kadib waa inuu joogo carafo xataa yadkhula calayhi leyl ilaa habeenku uu soo gelayo waana siduu sameeyey rasuulku calayhi afdal salaati watasliim oo rasuulku falam yazal waaqifا kama fii xadiidi jaabir fi saxiixi muslim xataa garabat الshams kamuu suulin carafo inuu joogo ilaa qoraxdu ay dhacday wadahabat الsfraة qaliilا xatىa gaaba اlqursu oo midabkii hurdiga ahaa uu baaba-ay xogay oo qursigii ama qoraxda qursigeediina wada ama jurmigeediina wada qarsoomay hadduu qofku sidaa yeelo laa shaka inuu la yimi wuquufka waajibka wuquufkii rukunka ahaa iyo intii rukunnimada zaa'idka ka ahayd ee waajibka ahayd labadaba waa la yimi qofka sidaa yeela waxaa haddaba laysku khilaafay qofka carafe istaaga goor maalinimo ah ee ka baxa carafa iyadoo weli qoraxdu aanay dhicin ikhtulifa fii haada culimada qaar waxay leeyihiin ba'si ma leh waajib maaha maalintii iyo habeenkii in carafo lagu kulmiyo oo habeenku carafo uu ugu soo galo xadiidkaa curwa ayaanay xujaysteen waqafa qabla dalika bicarafa leyla aw nahaara habeen ama maalin buu yidhi yidhaha rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaa kii maalin istaagay habeenka aan ku darinna waa ka gudayaa wuquufka kii waxa weeyaan habeenun istaagee maalin aan istaaginbana waa saas oo kale laakiin sida saxiixi waxay tahay waa waajib carafo in habeennimadu qofka xaajka ay ugu soo gasho rukun maaha waa waajib xadiidkan curwana wuxuu ka waramayaa wuquufka wuquufka mujziga ah oo dee waa laysku waafaqsan yahay qofka carafa maalinnimadii istaaga iyadoo gobolku aanu dhicin ka baxa in xajkiisu u ansaxayo laakiin waxaa laysku khilaafsanya waxa weeye hal yakuunu taarikan liwaajibin ma noqonayaa mid waajib ka tegay waajibaadka xajka ka mid a waajibkaasoo ah in gabalku ugu dhaco carafa mise noqon maayo marka xadiidkan curwa wuxuu ka waramayaa wuquufka xajku uu qofka kaga gudaayo qofku haddii uu maalintii istaago iyadoo gabalku aanu dhicin uu ka baxo dee wuquufkaasi waa mujzi oo xajkiisi macnaa waa ansaxaya oo qolada le habeenkii waa inuu ku gaadho waa waajib iyo qolada kaleba waa isku waafaqsanyaen xajkiisu inuu ansaxayo qofka habeennimo soo gaadha carafa maalintii oo dhan baa dhaaftay habeennimuu carafa soo gaadhay intaanu maalinta tobnaad waageedu aanu baryin isagana xajkiisu waa ansaxaya oo dee xadiidkaasi aynu akhrinay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man jaءa qabla صalaaةi الصubxi min leylati jamci faqad tama xajuhu marka xadiidkan wuxuu ka waramayaa wuquufka mujzigaa buu ka waramaya markuu rasuulku le faqad tama xajuhuna tamaamku waa laba nooc yanaa tamaamka in looga jeedo alijzaa qofka xajkii inuu ka gudo walo waajib mid ka tegeyba ha noqdee iyo tamaamka in looga jeedo yanaa qofkani inuu xajkiisi dhamaystiran uu gutay oo addaa yanaa ruknahu wa waajibo rukunkii iyo waajibkii labadiiba inuu guday marka waa waajib qofka xaajkaahi in gabalku uu ugu dhaco carafa o an yajmaca beyna alleyli waannahaar bicarafa kama facala nabiyu calayhi salaatu wasalaam siduu rasuulku uu sameeyey waa la ysku khilaafay maada yalzamu maxaa laazim ku ama waajib ku ah hadduu carafo ka baxo iyadoo weli gabalku aanu dhicin horta wuquufkiisu waa mujzi waa ka gudayaa rukunkii carafa bimacnaa mid la yimi buu noqonaya laakiin waajib buu ka tegey marka sida saxiixa waxaa ku waajibaya dam ama dhiig baa ku waajibaya inuu neef uu qalo ayaa ku waajibaysa maadaama anahu taraka waajiba min waajibaati اlxaj maadaama uu ka tegay waajib ka mid a waajibaadka xajka mulabiyan mukabiran buu yihi sheekhu ana carafo marka lagu sii socdo carafa marka xujaajtu ay kusii socdaan takbiirta iyo talbiyada labaduba waa u bannaan yihiin markii anas binu maalik radia allahu canhu la weydiiyey maxaad samayseen maalintii carafa aad kusii socoteen kaana mina almulabi wa mina almukabir mid takbiiranay mid talbiyeysanay labadaba waanu lahayn buu yidhi midnabana laguma inkirin marka labada talbiyada iyo takbiirta waa jamcin karaa takbiir quru la iman karaa talbiye quru la iman karaa afdalkuna waa inuu la yimaado ama uu badsado talbiyada waayo talbiyadu waa shicaaru lxaj weeye waa shicaarkii xajka rasuulkuna wuxu uhi afdal اlxaji alcaju wاsaju wayajmacu waa jamcinaya alcasrayn labada casr macanaa duhur iyo casr buu ujeedaa min baab takliif fiiha ay fii carafa ayuu ku jamcinayaa manaa intaanu carafo gelin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukaday duhur iyo casar haddii carafo dhexdeeda markaa uu ku tukadana ba'si ma leh wayakhubu waanu khudbadaynayaa macanaa imaamka dadka xajka mas-uulka uga ah ama cidda hawshaasi u diray ayaa khudbadaynaysa waana siduu yeelay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam oo carafa rasuulku waa waa khudbadeeyey inta uu tukaday duhur iyo casrna waa tukaday bacda اkhudba uma dabeetana yafiid waa ka dhaqaaqayaa dadku waa ka burqanayaan waa ka rogmanayaan min carafa carafa macnaa bileil habeenkii ayaa taasi ay dhacaysaa marka gabalkuu dhaco kadib falam yazal waaqifan xataa harabat ishams wayaati waa imanayaa almusdelif ayuu imanaya marka carafa inta la joogo waxaa mustaxaba in la jamciyo duhurka iyo iyo casarka yanaa bicarafa in la qasriyo musaafir iyo hayru musaafir intuba waa qasrinayaan waana jamcinayaan in sidaasoo kale aada loo ducaysto iyadoo loo jeesanaya xagga qiblada rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wاstaqbala اlqibla akharu ducaa'ina waxayd laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir marka carafo laga soo rogmadana waa in lagu dadaalo asakiina manaa xasiloonida waa in lagu dadaalo si degan waa in loo socdo maadaama cibaado lagu jiro oo takbiirta iyo talbiyadana waa in la wado weeye wayaati wuxuu imanayaa almusdelifa ayuu imanaya waxaad sawirataa magaalada maka waxaa ku xiga ama ku xigta mina ayaa ku xigta oo mina iyo dee makiwaabay isgaadheen mina waxaa ku xigta musdelifa musdelifo markaad dhaaftad xagga carafo usii socoto dhul badan oo bannaan baad maraysaa waan musdelifana ka mid ahayn carafana aan ka mid ahayn dhul baa udhexeeya masaafaa udhexaysa bannaan oo sida mino iyo musdelifi ay isugu qabsan yihiin carafa iyo musdelifi isuguma qabsana bal musdelifi waxay ka mid tahay dhulka xaramkaa xuduudda xaramka ayay gashan tahay carafina xuduudda xaramka way ka baxsan tahay marka dhulkaa bannaane musdelife iyo dee carafo udhexeeya markaad marto waxaad gaadhaysaa carafaad gaadhaysa marka maalintan sagaalaad halka laga dhaqaaqaya waa halkee waa mino sooma minaa laga tegaya marka hore salaada subax dee mino marka lagu tukado ayaa maalintaa sagaalaad la dhaqaaqaya xagga carafaa loo kacaya musdelifo waa lasii dhex maraya laakiin markaa hore dan lagama laha musdelifo wax camalo ku tacalluqaa ma jiro in lasii mara xataa waajib maaha meelaan musdelifaba ahayn hadduu qofku sii maro wax kaga nuqsaamaya ma jirto almuhim qofku waa inuu carafo taguma maalinta laga rabaa laakiin carafo marka laga soo noqdo xaggee loo soo noqonaya xaggii markii hore laga tegey ayaa loo soo noqonaya marka ayaa musdelifo lagu soo noqonaya musdelifadii subaxnimadii sagaarad lasii maray ayaa habeenka tobnaad lagu soo noqonaya markaa sheekhu markuu le wayaati lmusdelifa marka carafo uu ka soo noqdo qofka xaajkaahi ee gabalku carafo ugu dhaco habeenkii tobnaad baa la galay habeenkaa tobnaad buu imanayaa musdelifa ayuu imanaya jamcina waa la idhaahdaa mashcaru lxaraamna waa la idhahdaa ilahayna waa ka yihi faidaa afadtum min carafaati fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam markaad carafo ka soo rogmataan ilaahay subxaana wa tacaala ku xusa mashcaru lxaraamka agtiisa marka mashcaru lxaraam waa musdelifo o dhan baa la yidhi ayaa magac kelmaddaasi ay u tahay waxaa kaloo la yidhi waa jabalun fii musdelifa waa buur musdelifo ku taalo qusax la idhaahdo adilada markaa daahirkeeduna wuxuu yahay axaadiis badan oo inagu soo martay saxiix albukhaariga waxaa daahirkuu yahay in mashcarulxaraamku uu yahay meel musdelifo ka mida musdelifo o dham inaana mashcarulxaraam aanay ahayn xadiida xadiidka jaabir baa ka mid a wuxuu markuu ka waramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu musdelifa uu habeenkii uu yimi oo uu ku tukaday salaaddii subax xataa tabayana lahu subx biaadaanin waiqaama uma rakiba alqaswa xata ataa almashcar alxaraam marka isagoo habeenkii musdelifo joogay haddana jaabir wuxuu sheegaya in rasuulku calayhi salaatu wasalaam mashcarulxaraamka uu tegey markii uu salaaddii subax tukaday waagu u caddaaday kadib inuu tegey ayaa uu tilmaamay faاstaqbala اlqiblata fadacaahu wakabarahu wahalalahu wawaxadahu musdelifo markaa in loo hoydo habeenka tobnaad habeenka tobnaad musdelifo in loo hoydo acmaasha markaa musdelifa intaa la joogo la qabanayo ayuu mualifu ka hadla wuxu uhi wayajmacu waa jamcinaya fiiha musdelifo dhexeeda bayna alcishaayin waa salaadii maqrib iyo salaaddii cishaaye waxaanu jamcinayaa jamcu taakhiir oo sunnadu waa sidaa gabalku wuxuu ugu dhacay xaajkii carafa maqribba carafa ugu soo galay laakiin maqrib carafa ku tukan maayo sida sunnadu ay tahay dhexdana ku tukan maayo wuu dib dhigayaa maqribka waqtulcishaa ayuu tukanayaa salaadda waxa weeyaan maqrib iyo salaada cishaaye jamcu taakhiir ayuu tukanaya waayo waa siduu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markii saxaabada qaarkooda rasuulka ay ku idhaahdeen asalaa iyadoo jidka lagu soo jiro xagga carafo laga soo socdo asalaatu amaamaka buu ku ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaaddii way ka horeysaa macnaa musdelife ayaa lagu tukanaya uma dabeetana yabiitu biha musdelife ayuu u hoyanaya habeenkaa tobnaad marka musdelife in loo hoydo xukumkeedu waa maxay saddex qowl bay culimadu ku leeyihiin ahlucilmiga qaar waxay idhaahdeen waa ruknu min arkaan min arkaani اlxaj oo haddaanu musdelifo u hoyan xajkiisu ansixiba maayo ibnu cabaas baa ka mida iyo cabdullahi bnu zubayr iyo kaiiru min ataabiciin sida nakaci oo kale waana qowlka waxa weeyaan ay ku tegeen daahiriyadu waxaanay xujaysteen aayadda qur-aankaynu akrinay faإida afadtu min carafaati fadkuru llaha cinda almashcari اlxaraam fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam amarkaasay xujaysteen waxaa kaloo ay xujaysteen xadiidka curwa ibn mudaris xadiidka inugu soo noqnoqonaya fii darsina hada oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi man man man shahida hadihi الsalaaة wawaqafa macana xatى nadfac wawaqafa qabla dalika bcarafa leyla aw nahaara faqad tama xajuhu waqaضىa tafatahu manaa qofka salaada nala tukada waa salaada subax ee musdelife lagu tukanayo musdelifena nala jooga xataa nadfac ilaa musdelife aanu ka dhaqaaqayno xaggaa mina aan u kacayno isagoo carafana hore isu soo taagay maalinnimadii sagaalaad ama habeenkii tobnaad intaanu waagu bariin faqad tama xaju xajkiisa waa dhammaystirmay yanaa waqadaa tafatahu marka waxay yidhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka sidaa yeela un xajkiisu inuu dhammaystirmayo qofka aan sidaa yeelin xajkiisu dhammaystirmi maayo saasaa xadiidka laga fahmayaa bay yidhahdeen faqad tama xajuhu waa ka sidaa yeela ama man lam yafcal hada falam yatima xaju weeyaan mafhuumka xadiidku qofka aan sidaa yeelin xajkiisu ma dhamaystirmin laakiin xadiidkaasi tusin maayo almabitu bimusdelifa inuu yahay ruknun min arkaani alxaj iyo aayaddu toona waxaa xataa qolooyin kale waa rukun ay waafaqsan yihiin haddii aanu qofku ku ducaysan oo aanu ilaahay ku xusin cinda almashcari alxaraam inuu xajkiisu ansaxayo oo uu soo maro un hadduu aakhiru leyl uu ka yimaado carafa musdelifo uu maro un inuu xajkiisu ansaxayo wa kadalika salaada subax haddaanu musdelifo ku tukan inuu xajkiisu ansaxayo marka maadaama dikriga iyo salaada aayadda iyo xadiidka lagu sheegay aanay xajka sixadiisii ama mabiidka sixadiisii aanay shardi u ahayn taasi waxa ay tusinaysaa aayadda iyo xadiidku inaanay ka hadlahayn in alwuquufu ama almabiitu musdelif iyo rukmi arkaani ilxaj tamaamka markaa xadiidka lagu sheegay faqad tama xajuhu inagii nidhi tamaam اlxaj waa nowcaan yanaa tamaamu mujzi wa tamaamu waajib dhamaystiran xajka uu dhamaystirmo qofka uu ugu dhamaystirmay qaab uu kaga gudaayo walow waajibbaha ka maqnaadee iyo tamaam waajibah bimacnaa qofku wixii ku waajibo o dhan buu la wada yimi xajkiisi waa ka guday wixii ku waajibo o dhanna waa la yimi marka xadiidkan curwa tamaamka uu rasuulku ku sheegay u le faqad tama xajuhu atamaam lmujzi macanaa xajkiisi waa ka guday qofkaa qofkaa xajkiisi waa waa ka guday weeyaan macnuhu oo qofkaasi wuxuu la yimi yanaa wixii ku waajibay oo dhan tamaamkii waajibka ahaa ayuu la yimi weeyaan macnuhu marka macnuu noqon maayo qofka aan sidaas samaynin tamaamkii mujzigaa lama iman atamaam ulwaajib baa marka xadiidkan uu ka hadlaya talabaad haddii alwuquuf ama almabiit musdelifa uu yahay rukun dumarka iyo dacafada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma ogolaadeen inay musdelifo iyagu ay ka tagaan waayo rukunka samayntiisa dadka xujaajtahay waa ka simayihin almacduur wa hayru lmacduur oo qofku haddaanu carafe istaagin ama macduur ha noqdo ama hayru macduur ha noqdee dee xajkiisu ansixi maayo wakadalika qofku haddaanu awaafulifaada la iman ama daciif ha noqdo ama haqiil ha noqdo ama mariid ha noqdee dee xajkiisu ansixi maayo marka alwuquuf almabiit musdelifa hadduu yahay rukun lagama rukseeye ama looma rukseeyeen dumarka iyo ducafadu iyo caruurta iyo inay habeenkii ay iskaga tagaan oo ay waxa weeyaan xaggaa iyo mina ay usii kacaan si ay dadka hortoodba u tuurtaan dawaafulifaadana ay usii sameeyaan qowlka labaad waa in alwuquufu bimusdelifa uu yahay waajibu min waajibaati alxaj waana qowlka ay ku tageen jamaahiir lculamaa ahlucilmiga badankooda waa waajibun oo qofku haddaanu la iman almabiit bimusdelifa xajkiisu waa ansaxaya laakiin waajib baa ka maqan qowlka saddexaadna waa in la yidhaha mabiidku waaba sunna gebigiisuba waajibna maaha rukunna maaha wa hada adcafu alaqwaal qowlkaasi waa qowl daciifa wey adiladaas si aada maqashay ayaa qowlkaasi uu khilaafsan yahay haddaba mabiidka mujziga ahi waa intee marka intee in le habeenkii uu joogo musdelifa ayaa mabiidkii ka gudayee dee waajibku uu kaga dhacayey uu la yimi qofkaasi waa masale culimadu ay isku khilaafeen oo waagu marka uu beriyo ilaa intaanay qoraxdu soo bixin mar hadduu joogo waa mabiidkii mujziga waa la yimi buu hi abu xaniifa imaamu malikna wuxuu yidhi marka uu soo gaadho manaa musdelifo marka uu soo gaadho qofka xaajka waktigaa uu soo gaadho waktigu doonayaba ha noqdee intaa waxa weeyaan uu tukanayo haddii uu joogo mabiidkii mujzigaha waa la yimi ashaaficiya alxanaabilana waxa dha waa ilaa nisfi leyl markuu soo gaadho ilaa kala barhka habeenkii haddii uu joogo waa la yimi qofkaasi mabiidkii mujzigaha sida saxiixa adiladu ay tusinaysana qofku marka uu soo gaadho musdelifa isagoo carafo ka soo noqday marka uu soo gaadhay waktiga doonaysa ha noqoto ama qabla nisfi leyl ha noqoto ama bacda nisfi leyl ha noqotee ilaa waagu uu baryayo ilaa waagu uu baryaayo oo salaada subax uu ku tukanayo waa inuu qofku joogo musdelifa haddaanu ka mid ahayn ahlulacdaarka dadka cudurdaarka leh ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u rukseeyey in ay musdelife habeennimo ay ka tagaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii aan cudurdaarka lahayn musdelife habeenkii o dhan waa joogeen ilaa waagu u bariyo salaad subax ay ku tukadeen markuu waagu si fiican u caddaaday intaanay qoraxdu soo bixin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam musdelifa uu ka dhaqaaqay marka waa in waktigaa lagu gaadho almabiit lmujzi wa an yabqa bilmusdelifa min xiini wusuulihi ilayha xataa yaطluca alfajru wayatabayan ilaa markuu soo gaadhay laga bilaabo ilaa waagi uu baryayo caddaanayo waa in musdelifo joogo hada huwa almabiitu almujzi ida lam yakun min ahli اlacdaar haddaanu ka mid ahayn kuwa cudurdaar kale loo rukseeyey in ay habeennimoba ay ka tagaan uma dabeetana yusalli waa tukanaya alfajra salaada subax musdelifo ayuu ku tukanaya weliba wuxuu tukanayaa fii awali waktihaa waktigeeda u horeeya ayuu tukanaya wayaati waa imanaya salaad subax markuu tukada almashcara buu imanaya oo ah jabalun bilmusdelifa buur musdelife ku taal waayo ilaahay baa subxaana watacala yihi faidaa afadtu min carafaati fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam fayadkuru llaha ilaahay buu xusaya cindahu cinda almashcari alxaraam ayuu ilaahay subxana watacala uu ku xusaya inta qiblada u jeesto sida jaabir uu leeyahay xataa ata almashcr alxaraam fastaqbala alqiblata fadacaahu wakabarahu wahallalahu wawaxadahu falam yazal waaqifa xataa asfara jidda kamuu suulin inuu taagnaado ilaa waagu si fiican u dilaacay wayaqifu bihi mashcaru xaraamkaas buu joogayaa ilaa qabli ilaa qabli طuluuci shams qoraxdu intaanay soo bixin wixii ka horeeya macnaa qoraxdu intaanay soo bixin waa inuu ka tago weeye waagu waa inuu laakiin si fiican ugu caddaado fadafaca qabla an taطluca shams khilaafa liljaahiliya isagoo jaahiliyada khilaafay oo ilaa qoraxdu ay soo baxdo iyagoo halkaa kamay tegi jirin rasuulku waa khilaafay calayhi salaatu wasalaam markuu waagu si fiican u cadaaday laakiin qoraxdu aanay soo bixinaya musdelifa uu ka dhaqaaqay rasuulku uma dabeetana yadfacu waa dhaqaaqayaa xataa yaatiya ilaa uu yimaado baطna muxasirin muxasir waadiga la idhaahdo dhexdiisa ilaa uu yimaado marka waa waadi culimada qaar waxay dhahan wuxuu udhexeeyaa mine iyo musdelifo labada midnaba kama mid aha laakiin sida saxiixa ah yaani baطnu muxasir ama waadi muxasir mine ayuu ka mid yahay imikana kolley waadigaasi dee ma jiro meeshii wadooyin iyo kubriyaal birishyo waaweyn oo gabaadhidu ay dul marayso oo isdhaafdhaafaya ayaa meeshaasi ku yaalla halkaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu yimi yaani si deg dega ayuu rasuulku uu ku dhaafay xataa ataa baطna muxasirin faxaraka qaliila manaa daabadiisii waxoogey buu dhaqaajiyey si ay deg deg meeshaasi ay ugu dhaafto uma dabeetana yasluku waxa uu marayaa ariiqa alwusطa wadada dhexe ee ila ljamra gaadhsiinaysa jamra alkubra alatii taasoo jamradaasoo cinda ashajarati geedka ku ag taalla wahiy iyadu jamrat lcaqaba weeyi jamradaasi marka aljimaar aljamra waa jamwaa mufradu jimaar waana meelaha dhagaxa lagu tuuro weeyi meelaha dhagaxa lagu tuuro waana saddex alkubraa alcaqabana waa la idhaahdaa waxaa alcaqaba loo yihi lanna buur hoosteed bay ku taale kaana taxta jabal sa axaadiida bukhaari ku jirtaa waxa weeyaan ay tilmaantay waxaa kaloo la idhaha alkubraa jamrada weyn waana ta xagga maka u xigta xagga mino markaad ka timaaddo xaggaa mino markaad ka timaaddo jamaraadku saasay isu daba yaalin xagga makata u xigtaa la dhahda alkubraa marka xagga mina aad ka timaado ta u foga ta dhexda ku jirta laba udhexaysana waa alwusta ta xagga mina u xigta masjidu khayf asuqra baa la dhahda ta yar baa la dhahdaa marka jamaraadka waddadii markii hore uu maray midaan ahayn inuu usoo marayo ayaa axaadiidu ay tilmaantay laakiin dee macaalimta noocaasi maanta ma jirto oo dadku waa laba oo wax gaari saaran oo nasiibkii weeyaan gaarigaas sidee meesha uu la soo maro iyo halka uu ku rogo iyo dadka lugta ah oo dariiqu lmushaat baa jira waddo lugta loogu talagalo carafo kasoo bilaabanta oo sida ay usoo waddo qofka jamaraadka ku shubaysa dariiqu lmushaat marka waddadaasuma maanta qofku uu ku khasban yahay inuu soo inuu soo maro geedkaasina iyo waxaasina ma jiraan maanta yaana jamaraadku waa qofku marka uu axkaamta xajka uu dhiganayo aanu meesha arag wuxuu sawiranayaa dee meel cidloo banaanoo ay ku yaaleen buuro yaryar oo dhagaxaan lagu tuura markooda horeba buura may ahayn jamratu asuqra iyo alwusta alkubra ayuunbaa buur hoosteed ku taalay buurtaana waa la suliyey qad uziil fooq baa meeshaa ka dhisan shan dabaq oo marka aada soo martaan soo hor talo gurigani muxuu aha gurigaas ayaa maanta jamaraadkiiya oo shantaa dabaq kaba hooseeya jamrada lagu sheegay waa meel yaroo berkadoo kale ah oo dhagaxanta lagu tuurayo shan dabaq baa markaa isa saaran dabaqa shanaad dhagaxa laga soo tuuraa oo isu daloolaan sidan oo kaleo kaba halka u hooseysa ayuunbu kusoo dhacaya marka macaalimtii jamaraadku waa isbedeshay sanadkii u horreeyay annagoo xajkaanu tagnay iyo dee sanadkanba farqi weyn baa udhexeeya oo meeshii inaanay meeshiiba ahayne meel kale aada joogto ayaad u qaadanaysa waayo dee dhismayaashaasaa isbedelay buurihii baa la jafay banaano waaweyn baa la soo saaray guryo meeshii ku yaallay baa la dumiyey jamaraadkii baa la dhisay anagu markii xajkaanu tagnay sanadkii sagaal iyo sagaashankii noogu horreeyey jamaraad gebigoodaba waxay ahan hal biriish macanaa biriishkaas oo kale oo xagga hoosena laga lahoos maro oo lagu tuuro dusha sarena laga soo tuuro bes intaasay ahayd maantana waa shan dabaq weeyaan oo guri aada moodid markaa saas ayaa macaalimtu ay isu bedeshay wa hiya iyadu jamrat lcaqaba weeyi fa yarmiha wuxuu ku tuurayaa bisabci xasayaat buu ku tuurayaa marka dhagaxa jamaraadka uu ku tuurayo inuu ka soo qaato musdelifa shardi maaha waajibna maaha mustaxabna ma aha carafuu ka soo qaadan karaa musdelifo almihii meeshii u fududaato mino dhexeedu ka qaadan karaa halkan jamrada hareeraheeda ayuu ka urursan karaa bisabci xasayaatin toddoba qururux ayuu ku tuuraya yukabiru waa takbiiranayaa maca kulli xasaatin marka dhagax kasta marka uu tuurayo walaa yarmiihaa tuurina maayo ilaa bacda طuluuci shams qoraxdu markay soo baxdo kadib mooyaane marka marka waagu uu beriyo si fiican u caddaado musdelifo uu ka yimaado meesha uu imanayo waa halkee waa mina oo minadii subaxnimadii sagaalaad uu ka dhaqaaqay ayaa subaxnimadii tobnaad uu dib ugu soo noqonaya qofka xaajka ah mino markaa marka uu yimaado shaqada u horeyse uu qabanayaa waa inuu tuurto jamrat lcaqaba xagga mino maadaama uu ka yimi waxa uu kusoo baxayaa jamratu suqraa wuu iska dhaafayaa maalinta ah far saari maayo waa maalinta tobnaad waa maalinta ciid uladxa alwusطaa baa ku xigta iyadana wuu iska dhaafaya alkubraa waata xagga maka u xigta alcaqabana waa la idhaahdaa ayuu ku tuurayaa sabca xasayaat ramyu ljimaarna waa waajib min waajibaati اlxaj oo waajib ka mida waajibaadka xajka ramyigaas markaa waxaa loo samaynaya waa liiqaamati dikri اllah waa shay ilaahay loogu cibaadaysanayo oo xus ilaahay subxaana wa tacaala la xusaya awgii ayaa ramyiga ama tuuristaasi loo samaynaya shaydaan markaa meeshaa joogo oo dee imika lagu shiidayaa ma jiro waa ka ansaxday cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu inuu sheegay in nabiy llaahi ibraahim halkaa shaydaan uu kaga soo baxay saddexdaa meelood marba meel uu ka kicinayo uu ku shiiday laakiin maha macneedu inuu weli shaydaanka fadhiyo oo nabiy llaahi ibraahim markii jamre uu ku shiiday waa ka kacay talabaad buu tegey waa ku shiiday waa ka kacay saddexaad buu tegey waa ku shiiday waa ka kacay marka shaydaankii maanta meesha ma fadhiyo shaydaan maanta de lagu dili maayo asalka masaladu sidaa ha ku timaado waa qadiyaddii dee sacyigu sacyigu asalkiisu muxuu ku yimi umu ismaaciil ayaa halkaasi oroday soo maa iyadu umay ordin dee halkaa litacabud umay ordin haraad iyadiyo ilmaheeda meesha ku helay sidaa uga bixi lahayd bay ayay meeshaa marba dhinacay u ordeysa oo labadaa buurood bay marba dusha uga baxaysa iyadoo sheedaalinaysa bal dad meelaha jooga iyo biyo iyo waxyaaba noocaas asalka ku sacyigu ku bilaabmay kaasu ah laakiin markii dambe ilahay baa cibaado ka dhigay rukn min arkaan alxaji walcumra tanna waa sidoo kale asalku ha ku bilaabma shaydaanshiid ha ku bilaabanta arrintani laakiin arrin cibaado ah oo manaasigtii xajka ka mid a ayaa arrintaasi laga dhigay oo ilahay baa subxana watacaala jidayey calaa lisaani nabiyi alayh الsalaatu wasalaam ramyu marka aljimaar wuxuu leeyahay shuruud shuruudda waxaa ka mid a inay xasayaadku waa ina waxa uu ku tuuraya waa inuu noqdo xajar horta dhagax waa inuu noqdo waxaan dhagaxayn hadduu ku tuuro laf timireed ama dahab kuuskuusan ama fido kuuskuusan ama shilimaan hadduu ku shiido ramyigaasi ansixi maayo xajar xasa waa inuu noqdo mar labaadka waa in sabca toddoba waa inuu noqdo sabca xasayaad haddii lixuu ku tuuro ama shan laa yasix haddii waxa weeyaan uu sideed ka dhigo ama sagaal ka dhigana waa ansaxaya laakiin quluwi buu sameeyey quluwiga cadadkana waa galaa xajmiga xasayaadkana waa gelayaa rasuulku iyaakum walguluwa markuu yidhi dee quluwigu waa xaddhaafinta oo tiradii lagu yihi ku tuur mid ka badan haddaad ku tuurto waa quluwi weeye quluuguna waa madmuum fi diin illah haddii waxa weeyaan aadeen xajmiga lagu yihi haleekaada aad ka weyneysiisana iyaduna waa quluwi weeyaan marka dhagaxa finiinka waa inuu leekaado xasal khadf xadiidka jaabir waxaa ku sugan xasal khadf dhagaxa markaa dee labada farood dhex geli kara ee labada farood waxaweyan ay tuuri karaan ama halkaa inta lagu qabto dee saa loo tuuri karo dhagaxu waa inuu saasuu noqdo kolleyna isku wada isma wada leekaanayo de dhagaxantu waa kala duwanta laakiin dhagax finiingala waa inuu dhagaxu noqdo xabadda fuulka iyo saalada xoolaha iyo waxyaabahaas ayaa culimaduna ay ku tusaaleeyaan xasayaadka toddobada ah laabudda an yarmiya waa inuu tuuro wax ramyi bimacnaa uu ku dhawoobaya waa inuu xaasilo oo hadduu wadciyo u dhigo intuu saa usoo qaado sidaa u dhigo manaa laa yasixu ramy ansixi maayo ramyigaasi kadalika waa inaanu tuurin dufca waaxida hadduu hal mar toddobada dhagaxba uu ku ku shubo oo uu ku tuuro manaa dhagax qura ayuun baa la xisaabinaya waa inuu tuuro waaxid bacda alaakhar waa inuu mid tuuro markuu kaa dhameeyo ka labaad ka saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad waa inuu xabad xabad saas waxa weeyaan uu tuuro waxaa suna an yukabira maca kuli xasaati dhagax kasta markuu tuurayo inuu takbiirto halkaas ayaanay talbiyadu ku dhammaanaysaa laakiin waxaa la isku khilaafay uun talbiyadu ma waxay dhammaanaysaa cinda ibtidaai ramy markuu ramyiga bilaabo tuurista jamratulcaqaba uu tuuraya maalinta tobnaad mise talbiyadu waxay dhammaanaysaa cinda alintihaa'i min alramy markuu ramyiga dhammeeyo sida saxiixa talbiyadu waxay dhammaanaysaa marka ramyiga uu dhammeeyo riwaaya saxiixa ayaana kusoo aroortay markii ramyiga uu dhameeyey inuu talbiyadii uu joojiye rasuulku alayh isalaatu wasalaam taana waxaynu ka qaadanay inaanu basi ku jirin labada markaa dhagax tusaalahaanka koowaad iyo ka labaad marka uu tuurayo allahu akbar buu odhanayaa dhagaxii laakiin inta labada ramyi udhaxaysa waa talbiyadaysan karaa dhagaxii koowaad buu ku tuuray allahu akbar uu ku tuuray talbiyuu la iman karaa haddana kii labaad allahu akbar marka talbiye waa dhex wadi karaa ramyiga iyo takbiirta walaa yarmiha ila bacda طuluuci الshams waay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam jamrat اlcaqaba wuxuu tuuray qoraxdu markii ay soo baxday kadib ayuu tuuray oo rama rasuulu اllahi aljamrata ywma naxri duxan goor barqaabuu tuuray wa ama bacdu faida zaalat الshamsu maalmaha daba maalinta koobiyo tobnaad iyo labayo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad iyaga wuxuu tuuray duhur kadib lakiin maalintaa barqa ayuu tuuray marka waa cibaada muwaaqata waktigaas ayaanu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu gutay waktigaa in laga horaysiyaana ma banaana qof loo rukseeyey mooyaane ila nisaa dumarkii mooyaane iyo wasibyaana caruurtii fayajuusu lahum fayajuusu waa banaan yahay ramyigii lahum iyaga waa u banaan yahay qabla dalik yaana intaanay qoraxdu soo bixin ka hor iyagu waa tuuran karaan marka dumar oo dhan maaha sida saxiixa ah waa dumarka dacafada kuwa buka kuwa culus dumarka noocaasa weeye iyo caruurta yaryar waayo sawda rasuulka idan bay weydiisa u weydiisa idan bay weydiisatay iyadoo u idan weydiisatay inay musdelifo habeen ay ka tagto si ay jamaraadka usii tuurato si inta aanay dadku aanay soo gaadhin inta aanay dadku soo gaadhinoo waagu aanu baryin si ay usii tuurato caaishana radia allahu canha sidaa ma samayn iyadu ma cuslayn sida sawda imraa haqiila ayaa sawda ay ahayd caaisha radia allahu canha iyadu ma cuslayn walihaada rasuulka alayh isalaatu wasalaam ayay la joogtay waxaanay tihi waxabasanaa halkaasuu rasuulku nagu hayay xataa asbaxnaa fadafacnaa bidafcihi marka dumar oo dhan maaha waa dumarka markaa cudurdaarka leh almariidaat iyo athaqiilaat iyo kuwa noocaasa weeyaan marka nisfu leyl la gaadho ayaa iyagu a iskaga iman karaan musdelifa sababta musdelifa uga imanayaana waa inay jamaraadka ay sii tuurtaan oo asmaa radia allahu canha bint abi bakr sida bukhaari uu warinayo qabla alfajr ayaa jamaraadka ay tuuratay markaasaa salaaddii subax waxa ay ku tukatay mino ayay ku tukatay markaa sida saxiixa axaadiida saxiixa ah ay tilmaantay waa in dadka loo ogolaaday inay habeennimo musdelifo ka yimaadaan waa inay tuuran karaan qabla asubx aw qabla alfajr waa inay tuuran karaan wayaxliqu waa xiirayaa muxrimkii ra'sahu madaxiisa marka markuu jamrada tuurto kadib weeye aw yuqasiruhu ama uu gaabinaya xalqiguna waxa uu ku gaar yahay ragga ayuu ku gaaryahay laysa cala nisaai xalqun inamaa calayhina taqsiir gaabin ayuunbaa dushooda inta markaa ay doonto ayaanay timaheeda ka jaraysaa gabadha waa inaanay gaadhsiin un xaal ay timaheedu shabahaan timaha ragga waa inaanay gaadhsiin xalqiga iyo tafsiirkuna sida saxiixa waa nusuk waa camal ka mid ah acmaashii xajka weeyi ma aha istibaaxatu maxduur in shay xaaraan ka aha un qofku uu banaysanayo inuu nusuk yahayna waxaa u daliila ilaahay subxana wa tacala waa ka ku sheegay fi lqur'aani alkariim latadkhuluna almasjid alxaraama in shaaء allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin ilahay waa ugu mano sheegtay arrintaasi saxaabada ridwan ullahi calayh haddii markaa xalqigu yahay istibaaxatu maxduurun shay xaaraan ahaayo qofku dee uu banaysanayo si gooniye looma sheegin oo dee dhar xidhashada iyo udug marsashada iyo kuwaasi ayuunbuu la mid noqon laha kadalika rasuulku waa ka u duceeyey dadka timaha iska xiira iyo kuwa gaabiya waxaanu ducada u badiyey rasuulku kuwa timaha iska xiira allahuma arxam ilmuxalliqiina saddex jeer markuu yidhi ayaa markii afraad rasuulku alayh isalaatu wasalaam yihi walilmuqasiriin kuwa gaabiyana ilaah u dembi dhaaf marka waa camal acmaasha xajka ka mida xalqigaas amaba se waxa weeyaan taqsiirkaasi fayaxilu lahu waxa u xalaaloobay markuu labada arrimood ugu yaraan sameeyo markuu jamratu alcaqaba tuurto timahana uu iska xiiro kullu shayin baa u xalaaloobaya yani xaruma caleyhi min ajli ixraam ixraamka awgii xaaraan uga noqday ila nisaa dumarka mooyaane bimacnaa mana guursan karo mana lamana kulmi karo xaaskiisi waman xalaqa qofka xiiro timihiisii aw dabaxa ama hadyigii qala aw afaada ila albeyt ama xagga guriga u rogmada bimacnaa mino ka taga oo maka taga oo dee awaafo awaafulifaada sameeya qabla an yarmiya inta aanu jamrat alcaqaba tuuran maalintaa tobnaad falaa xaraja ay falaa isma calayh wax dembiga dushiisa maaha oo acmaasha maalintaa tobnaad la samaynayaa waa murataba waxaa u horeeya ramyiga markuu mino soo galo camalka u horeeya u qabanaya waa maxay waa an yarmiya jamrat alcaqaba camalka ku xigaa waa waa dabxiga inuu hadyigiisa u qalo camalka ku xigaa waa xalqiga waa inuu timihiisa xiiro camalka ku xigaa waa awaafka manaa awaafu lifaada acmaasha waa in sidaa loo ratibo wey sidaa ay u kala horeeyaan asalku waa sidaa laakiin haddii ay dhacdo inuu kala horhoraysiiyo wax dembiya dushiisa maaha iyo kusoo celinitoona sida saxiixa ah waayo rasuulka calayh الsalaatu wasalaam siduu leeyay cbdillahi bn camr bn caas famaa su'ila yowmaydi can shayin qudima walaa ukhira ilaa qaala ifcal walaa xaraj maalintaa tobnaad acmaasha la samaynayo markii la weydiiyey kala horeysiintooda iyo kala dambeysiintooda ifcal walaa xaraj buu ihi rasuulku calayh الsalaatu wasalaam laakiin imaamu axmed wuxuu leeyahay haddii arrintaasi cudurdaar awgii u sameeyo jahlan aw nisyaanan marka laa xaraja calayhi walaa icaada lakiin hadduu arrintaa camdan u sameeyo si ula kaca waa inuu kusoo celiyo uma dabeetana yarjicu wuxuu ku noqonayaa ilaa minan minuu ku noqonaya manaa marka uu awaafu lifaada uu guto maalintaasi tobnaad ayaa wuxuu ku noqonayaa mina laakiin waxaynu baraarujinana awaafu lifaada maalinta tobnaad inuu qofku la yimaadaa maaha yanaa waajib maaha uu ka dib dhigi karaa ayaamu tashriiq oo dhan haddii uu awaafu lifaada dib ugu dhigo dhibaato ma laha bal culimada qaarkood waxay dhahn dilxije inta ka hadhay oo dhan culimada qaarkoodna waxay idhahdeen bal inta uu nool yahay oo dhan laakiin sida saxiix waxaa weeyaan in ayaamu tashriiqa sida afdalkaa ee khilaafkana uu kaga baxayaa waa in awaafu lifaada aanu la dhaafin ayaamu tashriiqa aanu la dhaafin uma yarjic waa noqonaya ilaa minan minuu ku noqonayaa yanaa markuu awaafu lifaada guto maka ayuu yimiye mino ayuu ku noqonaya goormuu mino ku noqonaya maalintii o dhan maka waa iska joogi karaa laakiin waxaa waajiba un inuu mino habeenkii u hoydo hadduu maalintii oo dhan uu joogo maka oo habeennimaduun mino uu ku noqdo habeenka badankiisii mino uu joogo mabiidkii saasuu kaga ansaxaya fa yabiitu biha mino ayuu uhoyanaya layaaliya tashriiq ayaamu tashriiqa maalmaha la idhaahdo habeenadooda oo habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad inuu hoydaa waa waajib habeenka saddexiyo tobnaad inuu hoydaa se waajib maaha faman tacajala fii yowmeyni falaa ima caleyh waman taahara falaa ima caleyh liman itaqa mabiidkaasina waa waajib waajibaadka xajka ka mida waxaana u daliila xadiidka ibnu cumar qala istadina acabaas bn cabdilmualib rasuul اllahi an yabiita bimaka layaaliya minan min ajli siqaayatihi faadina lahu cabaas baa rasuulka idin weydiistay oo yihi waxaad ii idantaa habeenadan mino loo hoyanaya anigu maka inaan uhoydo sababtuna waxay ahayd siqaayada ama waraabinta xujaajta hawshaa iyo shaqadaasi ayuu hayey oo maa-u zamzamka waraabiyo bimaka rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa u idmay riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi yanaa rakhasa kadalika rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam rucaa alibil kuwa geela la jooga wuxuu u rukseeyey meel ka baxsan mino inay u hoydaan marka mar haddii rukso lagu tilmaamay idankaa iyo fasaxa noocaasa waxaa laga qaadanaya ciddii aan loo ruksayn ama rasuulku aan u idmin calayhi الsalaatu wasalaam ama ciddaa loo idmin aan la mid ahayn inay waajib ku tahay inay mino ay u hoydaan habeenadaas marka qofka xujaajta waraabinaya dadkii dhakhaatiirtaa daweynayey askartii amnigooda iyo nabadgelyahooda ka shaqaynaysay qofkii tusaale ahaan xanuunsadee dhakhtar makaa la dhigay qofkii qofkaa xanuunsanaya hayey oo kale dadka cudurdaarkaali uhoyashada mina habeenada maalmaha tashriiqa habeenadoodaasi manaa waa ka dhacaya sida cabaasba rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu ugu rukseeyey wayarmi waa tuurayaa fii kulli yawmin maalin kasta min ayaami tashriiqi ka mida maalmaha ayaamu tashriiqa aljamaraati buu tuurayaa athalaati ee saddexda ah maalinta koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad waa waajib saddexiyo tobnaad hadduu ku darsadana waxa weeyaan waa waa mashruuc marka maalintii tobnaad jamratulcaqabo qura ayuu tuuray soo ma maalinta koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad hadduu sii joogo saddexiyo tobnaadka saddexda jamre buu tuuraya tayar buu kaga soo bilaabayaa xagga minow xigta alwustaa buu ku xigsiinayaa alkubraa oo tii maalinta tobnaad uu keliya tuuray ayuu ku dambaysiinaya bisabci xasayaatin buu ku tuuraya daba qururuxu sidii maalintii koowaad uu u tuuray uu tuurayo mubtadian isagoo ku bilaabaya biljamrati dunyaa asuqraana waa la dhaha adunyaa waxaa loo yihi macnaa waa alqariiba oo xagga dembina ayay u dhowdi uma alwusطa dabeetana tadhexuu ku xigsiinaya uma jamrat alcaqaba uma yarmi jamrat alcaqaba wayustaxabu waxaa loo suneeyey liman yaxuju binnaas ka dadka xajisiinaya ee imaamkiibaa dadka u telinaya ama uu imaamkii uu arrintaas u xil saaray an yakhtubahum inuu u khudbadeeyo yowma naxr maalinta ciidda inuu khudbadeeyo ee rasuulku u khudbadeeyey khaabana anabiyu yowma anaxr wa fii wasati ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa dhexdoodana inuu ukhudbadeeyo waa maalinta labiyo tobnaad inuu ukhudbadeeyo waa yowm ru'uus waa maalinta madaxyadii la cunayo hilibka intii kale waa la laasta maalintii tobnaad iyo maalintii koobiyo tobnaad baa la cunayay maalinta labiyo tobnaad waa maalinta madaxya cunka madaxa goormaa la cunaa manaa reer magaalku dee waa maalin walba waa iska cunaane laakiin reer miyigu markay hilibka kala dhameeyaan ayaa madaxa iyo mijaha iyo loo soo dhigtaa marka yowm ru'uus waa awsatu ayaami tashriiq rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu khudbadeeyey waxaanu yihi ayu yowmin hada qulna allah warasuulu aclam qaala alaysa awsata ayaami tashriiq abu daawuud baa xadiidka wariyey wayatuufu alxaaj waa tawaafayaa qofka xaajkaahi alifaada ay awaafu alifaada awaafu alifaadana waa la hahda awaafu sadrina waa la hahdaa awaafu lxajna waa la hahdaa wahuwa a awaafu ziyaarana waa la wahuwa awaafu ziyaara weeyi waayo qofku dee kacbaduu booqanaya mino ayuu ka imanayaayo maka ayuu imanaya kacbada inuu ku dawaafo aan u imanaya yowma naxri buu dawaafaya waana ka dib dhigi karaa saynu tilmaanay dawaafkaasina waa rukun ka mida arkaanta xajka haddii uu mutamatic yahayna inuu sacyi raaciyo dawaafkaasi waa waajib amaa hadduu yahay mufrid ama qaarin uu yahay oo dawaafkii dawaafulquduumka uu raaciyey sacyi maalintaa dambe dawaafulifaada uu la imanayo sacyi isagu la iman maayo oo hal sacyun baa waajib ku ah qofka qaarinkaa iyo ka mufridkaa sacyigaa hadduu qadimo awaafulifaadaha sacyi inuu raaciya waajib maaha haddii aanu qadiminna awaafulifaaduu raacinaya wa idaa faraga maruu ka faaruqa min acmaali اlxaj acmaasha xajka طaafa lilwadaac wuu dawaafayaa yanaa sagooti kacbada uu sagootiya awgeed marka acmaasha markuu ka faaruqo qura maahe waa marka uu doono inuu ka baxo maka oo uu noqdo dawaaf ulwadaacna waa waajib xadiid ibnu cabaas baana markaa u daliila oo rasuulku wuxu uhi laa yanfirana axadu xataa yakuuna aakhiru caadihi bilbeyt umira annaas an yakuuna aakhiru caadin bilbeyt ilaa anahu khufifa can ilmarati alxaayd gabadha markaa xaydday dawaafulifaada markay la timi kadib amaba se umushee damu nifaas leh ayuunbaa dawaaf ulwadaac uu ka dhacaya laakiin dadka inta kale dawaaf ulwadaac waajib buu ku yahay wallahu aclam waxka bilahi towfiiq